aad iyo aad mahadsantiin waa ku dhawahay waxaan idiin sheegayaa baryahanba aniga iyo mas-uuliyiin kale oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo waxaan ku ahayn xabsi kuri muxuu ahaaye madaxtooyada galmudug intaa waxaa sii dheer dhacdo xun oo aada u foolxun oo shala galab ka dhacday madaxtooyada dhexdeeda waan doonaya anigana igu dhacday anigoo doonaya inaan magaalada kasoo danaysto hawl kasoo qabsado abuurkaygiiyo aniga ciidankii la socda in qoryo intana laku qabtay ma bixi kartaan ku laabo meeshaada mana bixi kartid nalaku yiri qoryanana nalaku handaday dibna naloo kugu soo celiyey meeshii anagu aan ma rabnay inaan ka muxuu ahaaye aan awal ka baxay aftadaadna markii muxuu ahaaye layga aan kasoo degay baabuurka aan karin baabuurkaygii la banjariy oo dhibaato loo geystay taasaa sii weylisoo ka dhacday shalay madaxtooyada dhexdeed marka sababta ma laguu sheegay ay dhibaatada u geysanayaan ciidamada amniga waa ii sheegeen waxaa la yidhi xaaf baa amar ku bixiyay adigiiyo mas-uuliyiinta kaleba inaynan ka bixin meeshaan sidaa daraaddeed ma baxay sida dib ugu laabo meeshaa ka
waxaa wararka inagu soo gaarayaa in lagu qalqalgeliyey rasaas la furay gaarigaagii sidaa sheegis la banjariyey dadka kula socday adigaba aad xaalad aada u adag aad gasheen marka bal see ugu fasiri leh dadka soomaaliyeed aad iyo aad wax la fasiri kara maaha dhacdada ugu xun oo dhimashaan qarka u tagnay bay ahayd khalkhal maahana waxay ahayd dhacdo aan wax maaragtay lagu matali kara aysan jirin inaan dhibanna anigii ciidankii la socdaba aan wax aan qarka u saaranay qoryahana laku qabtay ammaanka loo furtay muxuu ahay khatar aan caadi ahayn aan galnay ayay ahayd waaya marka ciidamada sidaa waxyeelaya maxaa tallaabooyina laga qaaday mar haddii madaxdii maamulka ugu sarri aad ka mid tahay ciidamadiina ay sidaa u dhaqmeen madaxtooyada jooga
ciidanku madaxtooyada mxuaha lagama qaadan amarkiina la faraa fulinay yiraahdeen mudnaan iyo dallacsiin bayba ku sugayaan inay ku qaataan e tallaabo ka qaadaysaa ma jirto hadda markaa wax laga qaada ma jiraan waxun dambe maahay waya markaas socdaalkaagii dibadda aada ugu bixileed madaxtooyada waa wuu socon waayaad magaaladi weli ku nooshaa madaxtooyada joogtaa waa laga soo celiyey socdaalkii aan rabay inaan ku tago magaalada kasoo danaysto socowa dib baa la iigu soo celiyey madaxtooyada iyadii baana ku jira waya maxaa idiin qorshaysa mudan gudoomiye adiga iyo madaxda kale ee magaalada gaar ahaan madaxtooyada ku go-doonsan maxaa idiin qorshaysa waxaa noo qorshaysan inaan muxuu ahaay inagu dee u dirno caalamka baad go-aankooda ma sii socon karo waxa maaragtay jujuub iyo xabsi iyo laguma sii jira cidna cid kuma haysan karto marka waan rajaynaynaa inuu iska dhammaanayo waqti dhow insha allah wararka aan helayna waxay ahayd in madaxtooyada ciidanka jooga ay yihiin ciidan soomaaliyeed oo dowladda dhexe u diiwaan gashan oo aanan cidna amar ka qaadan maamulada halkaa jooga gaar ahaan dhinacyadiin ishaayo marka ciidamadu miyaanay sida ahayn ciidamadu ciidamo qaran oo u diiwaan gashan waayihiin kuwa gaara kuwa inaga amarka naga ku siinahayaana waa ku jiraan intaasay isugu jiraan
waaya marka cadaadasi guud xalkeeda see lagu heli karaa mar haddii ay dhibaatadu halkaan marayso xaalad amni madaxdii ugu sarraysay ay la kulmayaan maxaa lagu xallin karaa haddii alla idmo dastuur iyo sharciya kala dambeyn baan leenahay dad macquula oo muxuu ahay beesha caalamka ama dowladda dhexe ama dadka deegaan doorashadooda ay tahay galmudug baa u soo gurmanaya waxaanu rajaynaynaa haddii alla idmo xal waafiya oo degdega insha allahu in la heli doono waya wax socdo oo dadaal ah hadda ma noo sheegi kartaa guddoomiye oo dhaqan ka socda ama siyaasiyiin iyo madax kale ilaa hadda wax tallaab ah oo haba yaraatee laysku dayay in xal lagu helo waa arintani meel dheer bay gaartay beesha caalamka iyo caalamka dhan iyo dowladda dhexe iyo dadka ka murdayo mas-uuliyiinta iyo cid walba oo muxuu ahaaye arrintan ka murgaysa galmudug way ku jirta hawshaan go-aan waafiyo fiican inuu soo baxaanaan rajaynayna dhowaan insha allah waaya dhinaca kale kismaayo shir baa ka socda madaxdii galmudug ugu sarreysaa ka mid ah sidee u aragtaa shirka kismaayo intaa wixii ka soo baxan baan arkaynaa inagu lakama hor dhacayno waxay ku go-aamiyaan baan arka waya su-aasha ugu dambayso ee magaalada dhibaatada dhinaca amniga ah aad baa looga soo warinaya caawana nin ganacsado caana lagu xiray oo hadda xabsi ku hoyanaya adigii ugu sarreeyay madaxdiina waa kan waad la kulantay dhinaca amniga maxaa tallaabooyina oo aad faraysaa laamaha amniga ee dowladda dhexe amniga in la ilaaliyo wax walba aasaas kulli shay amniga weeye amniga in la ilaaliyo qalalaasaha iyo xoogga iyo mashaakilka dhibka in la joojiyo lagu soo laabto kan la soo celiyo kala dambayntii iyo sharcigii iyo amnigii baan farahaya